waxaanu ka wada hadalnay wasiirka cilaaqaadka iyo danaha labada dal ka dhexeeya sidii loo sii adkeyn lahaa loo xoojin lahaa si wanaagsan baanu noogu dhacay kulankaasi warbaahinta waxaa u sheegteen taad imikaba sheegaysa in labada dhinac laga wada hadlay isbedelo badan baa jira mandaqada ka socda etoobiya hormood ka ahayd dad badan baa isweydiinaya saameynta somalilan ku yeelan karto maxaa intaa ka faahfaahsanad u sheegi karta
waa run runtii intii uu yimi ra-iisul wasaaraha cusub docor abiy axmed uu yimi etoobiya isbedel badan ayuu sameeyey waxaan rajeynaa isbedelkaas inuu noqdo mid runtii waxayna kalena tare aanu noqoni mid inaka waxna yeela yaniga ganacsiga hala ysu socdo hala wada ganacsado nabad ha lagu wada noolaado de waa waxyaba runtii ka mida inaka laftigeena mabaadideena marka yani waxay noogu ziyaada mooyane wax naga dhacayaan anugu maqo arrintaa ma ku xaqiijiya wasiirka arrimahaduwad wasiirka arrimaha dowad waxanu ka wada hadalnay xiriirka inaga dhexeeya dabcan oo ku salaysan danaheenna marka runtii waa ka wada hadalnay waana istusaalaynay in isbedelkaasu aan waxba ka bedelaynin cilaaqaadkeena waxnayna yeelayn dhinaca kale waxaa jira shir brussels ka socday biljam oo arrimaha soomaaliya ku saabsanaa somalilan shirkaasi sidee u aragtaa mase ka qayb gashay dowlad ahaan
somalilan shirka kamay qeyb gelin shirkan wuxuu ka mid ahaa un shirar fara badan oo taxana ah oo siisoo kale ah oo hor loo soo agaasimay mar midna kamaynaan qeyb gelin waayo inama khuseeyo shirka waxaa loogu talagalay in kasoo qeyb galaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa kaloo kasoo qeyb galay deerbixiyayaasha marka inaku intaa dee midna manihin kamaynaan qeyb gelina waxaa tiri somalilan kamay qeyb gelin faysal calwaraaba shirka uu tegay ka qayb galay idina waxaad tirahdeen anagu somalilan ahaan idinagama qayb gelin labada arrimood say isu qabanaya horta dee faysal waxa weeye waa guddoomiye xisbi xisbiga mucaaradka ee ucid inuu tegey brussels waan ka warhaynaa laakiin taa micnaheedu maa horta wuu ka qayb galay horta faysal isagaa ka jawaabi doona runtii wuxuu tegey laakiin faysal waa nin muwaadina waa nin aad iyo aadna runtii ugu halgama qadiyadda somaliland oo ku adag marka koley isku qanciyin buu u tegoon laakiin ma maalo somalilan saan kuu sheegay waa guddoomiye xisbi mucaarad ma maalo dowladda somalilan
waxaa jiray arrin in badan taagnayd oo xagga soomaaliyana ka timid xagga somalilanna ka hadasheen baydinku arrinta ah la macaamilka gaarka ee somalilan wadamada qaaraanka bixiyaa arrintaasi iyada horta soomaaliya wax ma bixiso dee wax waxbixiya dowladaha harumaray eedeeqbixiyaasha la yidhaahdo iminkana iyagaa runtii inoo qaybiya oo ina siiya mustaqbalkana dee saas maynu ka filan iyagaa iskale go-aanka fili mayna inay wax iska bedelaan habkii waxay noo siin jireen iyo waxayna siin jireen toonna arrintaa wadahadalladu halkay ku dambaysa
inaku mar kastaba waxaynu diyaaru nahay wadahadal baynu diyaaru nahay madaxweynuna dhowr jeer ayuu arrinkaa uu ka hadlay waxaana hakiyey arrimo xaggooda ka yimi xaggeenna maaha haddii iyagu xaggooda diyaar ka yihiin ina diyaar baynu ka nahay jawiguna inoo saamaxo
haddii labada dhinacba diyaar yihiin maxaa idin hortaagan soo in idinku wada hadashaan ama hawshii gashaan maxaa idinka hortaagan idinka
horta toos aniga wada hadala oo aanay cidi noo dhaxaynin amba aanay cidi mataqaanaa markhaati nooga ahayn inaku geli mayno harunoo maynaan gelin lakin horta wax marka hore looga baahan yaga inay ka timaado go-aan ah inay doonayaan inay mataqana wadahadalada duba bilaabaan inaka way naga go-aan taasu markuu yimaado marka waxay noqonaysaa in sidii laynoo dhexdhexaadin lahaa marka laga howlgalo
ilaa sanadkii hore mas-uuliyiin kala duwanood somalilan ka tirsani wasiiro badan oo adigu aad ka mid tahay waxaa in badan ka hadasheen arrinta maamulka hawada cidda maamulaysa wasiiro ama cid ka mida xukuumaddaadu waxay in badan ku celcelisay lama wareejin ilaa markii dambe muqdisho maamulkeedii laga dejiyey arintii wadahadaladii maamulka hawadu halkeedii marayaan haddiiba ay socdaan
horta marar fara badan baynu kulamo ka yeelanay innaka iyo soomaaliya sidii loo qaybsan lahaa maamulka iyo manfaca hawada heshiisyadii nasiib daro kumay dhaqmin dowladda soomaaliya waxay dhacday bishii disembar inay toos igula xidhiireen heeda ee kaaw arrinkaa qaabilsan arrinkaa waanu ka dacwoonay dabeedna kaas wuxuu dhalay in shir laysugu yimaado bishii meey magaalada nairobi kulankaa waxaa lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo heshiisyadii hore ee horu loo galay waa la kala saxeixday laakiin mar kale in laysku soo noqdo ayaa dhiman oo si rasmiya loo kala saxeixdo kaasaynu sugaynaa marka goorma dhacaya runtii iyagaynu ka sugaynaa war inay nagu soo celiyaan haddii aan ka dareenno cagajiid amba arrinkaas uu dhici waayo dabcan markaa somaliland waxay qaadanaysaa wixii tallaabooyinka kaga haboon arrinka y waxaa jira shirkaaga jaraydna waxaad ku sheegtay arinta shaqada berbera ama dekada berbera oo dadka qaar su-aal iska weydiiyeen waxaad tilmaantay inay jirto korodh muddada shaqaynaysay ah arintaa dekada berbera iyo dhismihii jidka isku xidheeyey berbera iyo ethoobiya halkuu maraya
arrimahaas waxay marayaan meel wanaagsan sidii loogu talagalay bay marayaan sidaan ku warbixiyey qalab fara badan baa la keenay oo ilaa sudoneeye ayaa la keenay maxaa dekada kuwo kalena way usoo socdaan biritadan laftigeeda bisha sideed tobanka ay tahay waxaa la filaya inay yimaadaan wiishash inay yimaadaan saddex wiish inay yimaadaan baa la filayaa bisha sagaal iyo labaatankeeda waxaa la filaya tagboodki maraakiibta soo xiri jiray isaguna oo cusub inuu yimaado ayaa la filayaa shaqaalihii contract baa la siiyey xuquuq bay iminka ay leeyihiin meel wanaagsan bay runtii arrinkaasu maraya xagga dhismaha laba shirkadood ayaa isku soo haray shirkadihii soo doontay inay dekada ballaadhinteeda ka qayb galaan waxaa la kala saari doonaa labadaa bishan intaanay dhammaanin dabeedna ka bacdii laba bilood bay qaadanaysa intay gelayaan mataqaanaa alaab mobilizationka bay qalabkooda urursanayaan dabeedna bisha octoobar ayuu bilaabmaya insha allahu maxay dhahdaa dhismaha dekadu waxuuman doonaya inaan ku darsadoon yaniga saameynta dekada berbere ay ku yeelatay magaalada dad maanta magaalada tagto waxaad arkaysaa intaasoo dhismoo ka socda intaasoo guryo la dhisaayo intaasoo dabqaado la dhisaayo hudheelada yaniga dadku yaniga qiimaha dhulku maanta uu maraayo waxaasoo dhan runtii waxay astaan u yihiin waxyaabahay kusoo kordhisay dekadu magaalada berbera xitaa gobolkao dhan bay ka dhalisay iminka mataqaana tartan xagga dekadaha oona haru jiri jirin meel walba waxay doonaysaa in ay u yeedhato cid maanta dekada uga samaysa